Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga hirgeliyey xarun waxbarasho oo loogu talagalay in lagu dhigo maadooyinka kombiyuutarka iyo Ingiliishka. Goobtan waxbarasho ayaa waxaa hirgeliyey dhalinyaro wax ka baratay magaalada kuwaasi oo go'aan ku gaaray inay kor u qaadaan waxbarashada jiilka soo koraya. Maxamed Cumar maamulaha goobtan waxbarasho ee loogu magac daray Barafagti Academy ayaa raadiyo Beerula uga warramay ujeedka iskuulkan ay u hirgeliyeen iyo sida ardayda ay wax u bari doonaan.
waxaan ahay maamulaha prefect academy of it skills and technology waxaan magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda buundiweyn ka hirgelinay xarun waxbarasho xaruntan waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku dhaqan xaafadda buundiweyn waxaana lagu baran doonaa eh, xirfadaha sida computer basics graphic design web developing iyo luuqadda ingiliishka brefedyada inta badan waxa ay ku yaalaan dhinaca kale ee buundada xaruntan waxaan ugu soo dhoweynay xaafadda hirgelinay baahi ay bulshada u qabaan barashada cilmiga kombiyuutarka iyo tiknolojiyadda taasna ayaa markaasi xaafadan ku nagu qasabtay inaan markaasi ka furno xaruntan halkaani Eh, waxaana rajeyneynaa inaan bulshada ugu shaqeyn doono sida markaasi ugu wanaagsan uguna habboon ee markaas bulshada loogu shaqeeyo Qaar ka mid a bulshada magaalada Beledweyne ayaa soo dhoweeyay goobtan waxbarasho ee laga hirgeliyey magaalada.
waxaan aada u soo dhoweynayaa iskuulka nalooga hirgeliyey ee mataqaanaa een, xaafadda bundaweyn waxaana leeyahay waa iskuul loo baahnaa baahi loo qabay Een, faa'iido weyn kusoo kordhi doono Een, laguna baro doono cilmiga computerka iyo ingiriis waana laba xirfad oo aada muhiim u ah een, ama luuqad iyo xirfad oo aada muhiim inoogu ah haddaan nahay bulshada reer bundaweyn marka waxaan leeyahay een, bulshada inay ka faa'iidaystaan waan soo dhoweynaa dadka inoo furayna waan uga mahadcelinaynaa waxaan soo dhaweyneynaa iskuulkana looga furay xaafadda oo ay bulshada ku nool xaafaddan baahi weyn ay u qabeen Een, waxaan isdhihi karnaa waa guulna soo hoyatay waa loo baahnaa iskuul noocan oo kale ah dhalinyarta xaafadda ee iskuullada noocan oo kale ah u baahnaa waxay u aadi jireen meelo fogfog ama magaalada gudaheeda Een, oo waqti dheer ku qaadanaysa inay tagaan Goobaha waxbarashada ee ku soo badanaya magaalada ayaa door fiican ka qaadanaya horumarinta aqoonta ardayda Beledweyne iyagoo dhanka kale shaqo abuur u yihiin dhalinyarada waxbaratay.